barwaaqada gurka hogaanshe gurka hogaanshe hidda nolosha admi guushiya barwaaqada gurka hogaanshe gurka hogaanshe
kulan wacan dhegaystayaal meelul baa joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka muusiga iyo salaamaha ee radio isnay oo aad ka dhagaysataan muwjada f m siddeetan iyo toddoba dhibic todoba magaartiis
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay coronavirus sidoo kalena loo yaqaano covid sagaaliyo toban u aragtaa halis caafimaad oo caalami ah coronavirus waa virus neef mareenka ku dhaca oo si fudud ugu faafi kara xidhiirhka dhow marka uu qofku faco hindhiso amaba hadlo waxaa sanka iyo afkaba ka iman kara dhibca dareere ah kuwaas oo ay suurtagal tahay inuu weheliyo fayrasku haddii aad aad ugu dhowdahay qof qaba cudurka waxaa laga yaabaa inaad dhibcahaas neef ahaan u qaadato oo sidaas uu cudurku kuugu dhaco gacmahaaga ku dhaq saabuun iyo biyo marka ay wasaq yihiin iyo kadib marka aad qufacdo amaba aad hindhisto ka hor iyo kadib marka aad cunno diyaariso iyo kadib marka aad suuliga isticmaasho ka fogow inaad dadka gacan qaaddo beddelkeedana ku dheh assalaamu calaykum xusuusnow qaybtaada ayaad ka qaadan kartaa yaraynta halista coronavirus raac talooyinka saxan ee ay bixiyaan maamulada caafimaad ee maxalliga ah xusuuso qaybtaada ayaad ka qaadan kartaa yaraynta halista coronavirus
waa hagaag dhegaystayaal waa habeenimo jimcaha taariikhdu ay ku beegan tahay siddeedda bisha aan idhaahday siddeedda bisha janaayo ama janawari ee sanadka labada kun kow iyo labaatanka barnaamijka muusiga iyo salaamaha alab waxaan ku daafurnaa kaalimaha suugaaneed iyadoo caabana miiska inoo yaalan waraaqdo dhowr ah oo tahniyado iyo sidoo kale dhalasho isugu jiro aan halkan kasoo gudbi doonno barnaamijka si wada jiro caawa waxaan halkan iga baahi doono xaliimo cali ibraahim iyo sidoo kale anigoo abdixasiis xasan macali qaybta farsamada waa injineer cabdiweli axmed hiloole intuu hawada ka baxaayo markaana daafurka heesta ayaan u jalacaynaa waxaan soo qabanayaa mid ka mid a heesaha ay ku luqayso khadra daahir ciga heestaasi oo lagu magacaabo afka lagama sheegto adigoo jecel arag
adigoon jacaylaraan abdu
adigoo arga jaceyl afka lagama sheegto iyo salaam heestaasi waxaa ku luqeynaysay khatra daahir igo waa fanaanadii weyneed oo aada wada garanayseen oo maslaxa aadka looga garanayay ama luxaysay markii laga hadlayo waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkeena ayaa markaan si toos u gudagalaynaa waa barnaamijka muusiga iyo salaamaha warbaahinta isnaay ayaa si toosa nagala socotaan dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta naga mudan sidoo kale waxaa xusad mudan in dhegeystayaasha ku sugan jowhar iyo deegaanada ku gadaamanba ay naga dhagaysanayaan qaybta f m-ka ee dhirirkiisu uu yahay siddeetan iyo toddoba dhibac toddoba magaartis halka dhegeystayaasha ku sugan dunida intiisa kalena ay naga dhagaysanayaan qaybta baraha bulshada ee live streamka gaar ahaan facebooka beijkan ku leenahay isnai radio markaana warqadda ugu horeyso ayaan soo qabanayaa xaliimo cali ibraahim ayaa warqadda gacanteeda ku jirta oo garabkayga midig fadhiso hay xaliima aada u mahadsan tahay cabdicasiis een, caawa warqadda ugu horeysa ee gacanteeda soo gashay waa warqad een, tahniyad aroos ah waan gartay een, warqaddaani een, sida ku xusan waxaa kala diraya hooyo xaawo iyo sidoo kale aabba yacquub aabbayo faadumo iyo sidoo kale ciido qamar iyo sidoo kale cabdalle iyo sidoo kale abowe cusmaan iyo sidoo kale abowe maxamed iyo sidoo kale abaayo caa-isho iyo caruurteeda sidoo kale abowe cabdicasiis iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa abowe cabdifataax caruurtiisa iyo xaaskiisa abaayo shukri saygeeda iyo caruurteeda iyo sidoo kale abaayo fartuun caruurteeda iyo saygeeda abaayo xaliimo xaaji caruurteeda iyo saygeeda dhammaan dadkani ee aan kor kusoo xusnay waxay tahniyad aroos ah u dirayaan arooska iyo aroosada cabdilaahi axmed iyo sidoo kale faatimo een cusmaan xasan oo arooskooda ka dhacay magaalada jowhar gaar ahaan xaafadda horseed ducadan waa xagiina
labadaasi lamaanoo ku aqalgalay magaalada jowhar gaar ahaan xaafadda horseed ee isla magaaladani ee caasimadda hirshabelle waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo isku waara ubad kheyr qaba kale hela farxadna ku noolaada ayaan sidoo kale xaliima leenahay dhinacayga ayaa markaa lasoo gaaray warqadda nasiibka u yeeshay qofkaasi ama labadaasi lamaano ee gacanteeda iminka kusoo dhacday haddii aan aqriyo xaliimay warqadan waa warqadda dhalasho ah warqadan waxaa kala diraayo hooyo aniso maxamed aadan faadumo diiriye maxamed iyo sidoo kale shamso aadan ismaaciil geede maxamuud ismaaciil ayaan siido aadan iyo sidoo kale dhammaan reer siido aadan waxaa sidoo kale warqadani ku xusoon hooyo aamino faarax maxamed aniso maxamed cabdulaahi shamso maxamed cabdulaahi aniso maxamed cabdulaahi ismaaciil maxamed cabdulaahi iyo faarax maxamed cabdulaahi muuse maxamed cabdulaahi aadan maxamed cabdulaahi adna maxamed cabdulaahi dhammaan reer maxamed cabdulaahi ayaa warqadani ku xusan oo si wada jira u diraya waxaa sidoo kale warqadana diraya aamino nuur maxamed derey ayaa layidhi waa seegeeda iyo caruurteeda ayaa sidoo kale warqadani ku xusun waxa ay dhalasho si wada jira dadkan halkan ku xusun ay ugu dirayaan lamaanayaasha ku nool ayaa la leeyahay magaalada beledweyne ee caasimadda gobolka hiiraan kuwaas oo halkaasi ugu dhashay gabar gabadhaasina waxaa loo bixiyey ayaa la leeyahay nadiiro nadiiro waxaa leenahay soo barbaar soo barbaar ducadana bahda isnaay ayaa loo raaciyey anagana dhankeena waxaa leenahay xaliima soo barbaar nadiira habo oo noqotii dalkeeda diinteeda iyo dadkeedaba anfacda anaguna waxaan ku leenahay aamiin aamiin aamiin waa mahadsanta xaliimo markaana labadaasi waxaan u ciyaareynaa mid ka mid ah kaalimaha suugaaneed oo ah heesaha aadka looga jecel yahay waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah kaalimaha suugaaneed oo ay ku wada luqeeyaan lafoole iyo sidoo kale aamine oo ah mid ka mid ah heesooyinka aadka looga jecel yahay sanadaani
aragiyo indhaha aaminay ku rabun ka ahaanayn uurkii qalbiga ihanatee maanaa ku iloobi karaa
aragiyo indhaha aaminay ku rabun ka ahaanayn uurkii qalbiga ihanatee maanaa ku iloobi karaa
amar allee way inoo qoray inaad inaad sawjadi ahaataa
amarale wayna qorayd inaad inaadsaii haato
amar allee way inoo qoray sawjadi ahaata
amarale way noqoray inaad inaadsay haato
idam ilaa aqal nagiyaho lagu aayan udubkiisii dhabu taagnay
idamila aqal nagiyo oo lagu aayan udubkiisii dhabu taagnay
idam ilaa aqal nagiyaho lagu aayan udubkiisii dhabu taagnay
idamila aqal nagiyo oo lagu aayan udubkiisii dhabu taagnay
iyaru ku waaya aaminay iga badan ayaame markan la falow iga maqantan ogaada sidaad igu weyn tahay
iyaru ku waaya aaminay iga badan ayaame markan la falow iga maqantan ogaada sidaad igu weyn tahay
ilwad qurxoon imanka deeqay abidkaad weheli ahaw
naftooda ii ku aamintee kaadi maayo meel kale
ilwad qurxoon imanka deeqay abidkaad weheli ahaw
naftooda ii ku aamintee kaadi maayo meel kale
idam ilaha aqal nagiyaho lagu aayan udubkiisii dhabu taagnay
idamila aqal nagiyo lagu aayan gudubkiisii dhabu taagnay
idam ilaha aqal nagiyaho lagu aayan udubkiisii dhabu taagnay
idamila aqal nagiyo folow iga maqantan ogaada sidaad igu weyn tahay
ilwad qurxoon imanka deeqay abidkaad weheli ahaw
naftooda ii ku aamintee kaadi maayo meel kale
ilwad qurxoon imanka deeqay abidkaad weheli ahaw
naftooda ii ku aamintee kaadi maayo meel kale
idam ilaha aqal nagiyaho lagu aayan udubkiisii dhabu taagnay
idamila aqal nagiyo lagu aayan gudubkiisii dhabu taagnay
waa tahay dhegaystayaal heestaasi intaasi aan kaga gudubno waxaan u cayaaraynay lamaanaha ku aqalgalay jowhar iyo sidoo kale
warqadii dhalashada ahayd
ee markana waxaan dhegaystayaasha ayaan qadka taleefanka u firi doonaa si ay ugu qayb qaataan barnaamijka caawa muusiga iyo salaamaha oo nugu talagalnay dhegaystayaasha meel walba ay ku sugan yihiin eberle xal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayay kaga soo qayb qaadan karaan barnaamijka muusiga iyo salaamaha ee caawa aan ugu talagalnay dhegaystayaasha in ay halkani ka salaamaan dhammaan asxaabta ehlada iyo qaraabada dhegaystaha ugu horeeya ee qadka ku jira halo asalaamu calaykum halo dhegayste
aawa soo dhawow magaca halkaad naga soo wacayso waan ka xumahay dhegeystahaasi waan ismaqli weynay eber lix hal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ay kaga soo qayb qaadan karaan dhegeystayaasha meel walba ay joogaan si ay ugu qayb qaataan barnaamijka music iyo salaamaha ee caawa eber lix hal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal markana qadka xiga halo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam waraxmatullah soo dhawow dhegeysta magacay halkaad naga soo wacayso
saacadii ugu wajamaac
jamiica kusoo dhawow barnaamijka sidee looga dhegaysanayaa
si fiican oo wacan haye yaad salaamaysaa caawa waxaan salaamayaa dhammaan shaqaalaha reedio muqdisho gaar ahaan daatiyaasha barnaamijka waa radio isnaay
haa radio ismaaciil cafar raala ahaaw
hore u soco
waxaan kaloo salaamayaa dhammaan asxaabtayda asxaabtayda qaraabadayda meel walba ay joogaan waxaan leeyahay jimco wanaagsan aadaad mahadsan tahay dhegeystay annagana jimcaha la mid ayaan ku leenahay eber lix hal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaad kaga soo qayb qaadan kartaa barnaamijka caawa ee muusiga iyo salaamaha adigoo een, salaamaya ehelkaada qaraabadaada iyo dhammaan asxaabtaada dhegeystaha xiga halo asalaamu calaykum halo dhegeyste
calaykum salaam soo dhawow magacay halkaad naga soo wacayso
magacaygu waa cabdirasaaq oo jooga filada geefu sidee looga dhegeysanaya caawa barnaamijka muusiga iyo salaamaha
aad iyo aad iyo aad iyo aad aad iyo aad si fiican wallahi wax si wacan baa loo dhegeysanaya aad iyo aad haye yaad salaamaysaa caawa
caaw waxaan salaamayaa wax ehelkeyga qaraabadeyda waxay yaqaan magacayga wada yaqaan shaqaalaha raadiyo isnaay dhammaan waan salaamayaa kow ma fahan aada mahadsan tahay dhegeyste annagana si lamid ayaan ku salaameynaa eber lix hal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaad kaga soo qayb qaadan kartaa barnaamijka caawa ee muusiga iyo salaamaha dhegeystaha xiga halo asalaamu calaykum halo dhegeyste waan ka xumahay dhegeystahaasi waan ismaqli weynay eber lix hal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaad kaga soo qayb qaadan kartaa barnaamijka caawa muusiga iyo salaamaha ugu talagalnay dhegeystayaasha halo asalaamu calaykum dhegeystaha khadka ku jira halo dhegeyste asalaamu calaykum wacalaykum salaam dhegeyst soo dhawow magacay halkaad naga soo wacayso
cabdullaah xasan oo jooga deegaanka daalees soo dhawow yaad salaamaysaa caawa
muslimiinta oo dhanaan salaamayo meel walba way joogaan adaa mahadsan tahay dhegeyste dhegeystayaasha aad salaanteen waxaan filayaa inay kaa gudoomeen salaanta aad hawada u marisay ewer lix hal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal ayaad kaga soo qayb qaadan kartaa barnaamijka caawa dhegeystaha khadka halo asalaamu calaykum soo dhow dhegeysta magacay halkaad naga soo wacayso waan ka xumahay dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay eber lix hal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaad kaga soo qayb qaadan kartaa barnaamijka caawa ee muusiga iyo salaamaha dhegeystaha khadka halo asalaamu calaykum soo dhowow dhegeysta magacay halkaad naga soo wacayso
maxamed cali sabuun sabuun sidee looga dhegeysanaya barnaamijka caawa
si fiican haye yaad salaamaysaa
waxaan salaamayaa shaqaalaha raadiyaha ismaay
aada mahadsan tahay dhegeyste annagana si lamid ayaan ku salaameynaa eber lix hal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal ayaad kaga soo qayb qaadan kartaa barnaamijka caawa haye abdicasiis xali waa mahadsan tahay markaana kaalimaha suugaaneed markii abdaxsiis la dhahaayo dee dadku waxaa kusoo dhacayso xulashada kaalmihii suugaaneed in loo jaleecayo Een, barnaamijka muusiga iyo salaamaha inkastoo yahay barnaamij dhegeystayaashiinu aan jecelnahay khadrinta iyo sidoo kale galgacalka badan naga mudan aan ugu talagalnay een, in saaxiibadooda asxaabtooda iyo qaraabadooda ay ku salaamaan warqadaha tahniyadaha iyo dhalashada halkan aan dhegeystayaasha sidoo kale kaga sii kaalimaha baahino suugaanta in ay heesii dee aan meesha kasii maqneen inaan halkan kasii baahino heesta hadda soo socoto waxaa la yidhaahdaa heestan calaf waxaa ku luqay doono waad iska garan kartaa dabcan fanaankii weynaa cabdiqaadir jabba ayaa heestaani ku luqay doono waad isku soo laaban doonaa miraha heestan aan isla dhegeysan
Thank
وحا
ya salaam isku seegnay calabkii abduqaadir jubba ayuu ahaa codkaasi aad maqlayseen waa fanaankii weynaa ee masrax lagu gartay ama masraxa looga bartay in uu luxu allaha u naxariistay waxay qayb ka ahayd mid ka mid ah kaalimaha suugaaneed ee aan caawa ugu talagalnay barnaamijka muusiga iyo salaamaha dhegeystayaasha fur afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayay si toos usoo garaaci karaan markana dhegeystaha xigay qadka taleefonka ku jira ayaan u yeerayaa heso helo asalaamu calaykum dhegeyste hello soo dhawow walaal noo sheeg magaca dalkaad joogto soo dhawow caawa deegaanka dacarey sidee looga dhegeysanayaa barnaamijka muusiga iyo salaamaha haye caawa yaa salaamaysa adigoo barnaamij ka faa'iideysanaya waa mahadsan yahay dhegeystaha si nagala soo xiriirey deegaanka dacarey oo ka mid ah deegaanada gobolkani shabeellaha dhexe islamarkaasna ka qeyb qaadanaya barnaamijka muusiga iyo salaamaha dhegeystayaasha kale ayaan eegaya ee qadadka taleefonka ku jira caawa dhegeystaha xiga helo asalaamu calaykum dhegeyste habeelle mid a sacdiya soo dhawow bal caawa noo sheeg halkaad joogto iyo sida barnaamijka looga dhegeysanayo yaa salaamaysaa yaa salaamaysaa sacdiyo waan kaa qaaday aad bay umahadsan tahay sacdiyo oo laanta aboole ee xaafadda hantowadaag nagala soo xiriirtay aad baan kaga mahad celinayaa dhegeystayaal waxaa xusud mudan intaan barnaamijka ku guda jirno in kaalimaha suugaaneed caawa aan ku wada raaxaysan doono daqiiqadba daqiiqadba heesaha kala duwan ayaan caawa weliba gaar ahaan heesaha qaraamiga ah ayaan caawa ku wada raaxaysan doonaa intaan barnaamij ku guda jirno sidoo kalena dhegeystayaasheena aan jecelnahay qadarinta iyo sidoo kale qiimaha naga mudanna fursadahooda ee caawa barnaamijkay kaga faa'iidaysan karaanna waa siin doonaa waxaa sidoo kale dhegaystay xusud mudan caawa in ay noo soo socoto oo aan halkan kasii baahi doono warqad caawa oo qaas ah warqadaasi waxaa ku wada xusan laba lamaano oo toddobaadkan aan ku guda jirno ku aqalgalay magaalada jowha labadaasi lamaano ayagana hees u gaar ah oo heestaasina xulasho ku timaaday ayaan u wada ciyaari doonaa heestaasi waxaa loogu talagalay caruuska iyo caruusadda intaas markaan ka soo gudubno daqiiqadaha soo socno ayaa warqadaasi sii baahi doonaa dhegeystayaale dhegeystayaashii kale ee qiimaha iyo qadarinta naga mudana fur afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayay soo wici karaan helo asalaamu calaykum dhegeyste helo dhegeyste waa ka xumahay waxaan rajeynaya dhegeystahaasi mar kale inuu kusoo laaban doono qadka taleefonka ayaa ka go-hay dhegeystayaasha furo afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayay nagala soo xiriiri karaan furu waa afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayay dhegeystayaasheena naga soo wici karaan si ay barnaamijka kaga qayb qaataan adduunyadu qarabana qaxar iyo dhibaatiyo qalalaasku badana qalalaasku badana heestaasi heese kale ayaa goordhow noo soo socdo fanaaniinta caawa aan soo badno waxaa qayb ka noqon doona intaan barnaamij ku guda jirno xasan aadan samatar allaha u naxariistay fanaanadii aadka loo wada garanayay xaliimo khaliif magool saare axmed jaamac iyo fanaaniin kale ayaan caawa barnaamijkan muusiga iyo salaamaha kusoo wada qaadan doonaa bal markaana kaalimaha suugaaneed aan u jalleecno heestaas soo socoto iyo qaybta farsamada ayaan ka codsanayaa waana hees qaraamiya bal markaan aan wada dhegaysano
ashhadu ilaahay cid ka taagay udubli ciidana ka dhigay gogol ashhadu ilaahay cid ka taagay udubli ciidana ka dhigay gogol webiyadaa cartamayo cirjadaa badkaga xiro iyo buuraha culus webiyadaa cartamayo cirjadaa badkaga xiro iyo buuraha culus ambigeeda dunida waxa jira colliyo nabade cayriyo nin xoolaale ambigeeda dunida waxa jira علي نبري عيني الحول عليه يا لبا عاشقي عاونك ميتي عينكين فوقي يا لبا عاشقي عاونك ميتي عينتين فوقي على غلبك فوق ولا تيجي معي عاشق خبايعي على غلبك فوق ولا تيجي معي عاشق هضايحي
عبدكم إلهي عرض مساكي أبن عيسى سألكمي عبدكم إلهي عرض مساكي أبن عيسى سألكمي حوانا عبتيسيو بدعلا انتلقت ايدي اكدا ما قوليت حوانا عبتيسيو بدعلا انتلقت ايدي اكدا ما قوليت عوانا الكون عبر طلب يا ما اي اوبول اعيبها الصغار منه لا سيد عيني يا ما اي اوبول اعيبها الصغار منه لا سيد عيني علمي بغورك وبعدي وعار عار المايه يا عاشق الشايل علمي بغورك وبعدي وعار عار المايه يا عاشق الشايل
عليك بحويتي انا بيدر وروحي من بيهاي عليك بحويتي انا بيدر وروحي من بيهاي عوانا لغمة واختيك وحنيك وانا عوانا لغمة واختيك وحنيك وانا والسبع عذابا وحنكوا عدى الكلام عليها حمار اليوم والسبع عذابا وحنكوا وعدى الكرام عميها إلى اليوم موقع الحريان كبر على الموايني عينك وحلويني موقع الحريان كبر على الموايني عينك وحلويني وحراري لبن إليك عز خاكان عاشم وحراري لبن إليك عز خاكان عاشم
بدي عارض مع الماء عود رمت فيتي عدد اول اعلى بدي عارض مع الماء عود رمت فيتي عدد اول اعلى jiro adiga ma sarreyn cilmiyada ilaahay mid caruusayaa jiro adiga ma sarreyn cilmiyada ilaahay anigoo aan xaasin lacagti ha igu gadhimine adigoo aan ugu daban lacagti ha igu gadhimine ee anigoo aan xaasin adigoo aan ugu daban cashaqan ku taabtaan cudur daaru yeele
yaa salaam heestaasi aad maqlayseen dhegaystayaal caashaqa habaayo-an heestaasi waxaa si wada joog u wada luqeynayay allaha u naxariistay xaliimo khaliif magool iyo sidoo kale xasan aadan samatar waxayna qeybkeed caawa barnaamijkeena muusiga iyo salaamaha markana dhegaystaha qadka taleefa ku jiro ayaan siinayaa fursadiisa helo asalaamu calaykum dhegayste
calaykum asalaam waraxma soo dhawow walaal noo sheeg magacaad halkaa joogto
maanta walaalkay axmed nuur macalin tuulada cali fooldheer tuulada cali foordheere caawa sidee looga dhegaysanayaa barnaamijka muusiga iyo salaamaha
si wacan si wacan walaalkay si fiicana looga dhegeystaa tuulada cali fooldheer yaa sala yaa salaamaysaa
waxaan salaamayaa dhammaan saxafiyiinta warbaahinta isnaay iyo walaalkay xasan nuur macalin oo ku sugan magaalada muqdisho waan gartay
marka intay dhammaan barbaarta hirshabeelle iyo intay mu- magacayga muuqayga taqalna waan salaamaya aad buu umahadsan yahay dhegeystahaasi nagala soo xiriira deegaanka cali foordheer oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada mahadaay ee gobolka ali shabeellaha dhexe aad baan kaga mahadcelinayaa dhegeystayaasha kale ayaan markaana u jaleecayaa iyagoo naga soo wici kara fur afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal markaana dhegeystaha xiga iyo xaliimo cali ibraahim halo asalaamu calaykum soo dhowo dhegeysta adigoo ka fogaanaya aaladaad naga maqlayso magacii halkaad naga soo wacayso waan ka xumahay dhegeystahaasi waan is maqli weynay dhegeystayaasha waxaan ka codsanaynaa markayna soo wacayaan inay ka fogaadaan aaladda ay naga maqlayaan si aanu isku maqalno eber lix hal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal ayaad kaga soo qayb qaadan kartaan halo asalaamu calaykum
عليك السلام soo dhowo dhegeys magacii halkaad naga soo wacayso halo dhegeys waan ka xumahay dhegeystahaasi asna waan ismaqli weynay eber lix hal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaad kaga soo qayb qaadan kartaan barnaamijka caawa muusiga iyo salaamaha halo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahaasi khadka ayaa ka go-ay eber lix hal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaad kaga soo qayb qaadan kartaan barnaamijka caawa ee muusiga iyo salaamaha si aad halkaani ugu salaantaan eheladiina qaraabadiina iyo dhammaan asxaabtiina meel walba ay dunida ka joogaan aad iyo aad dhegeystayaasha ay ku sugan jowhar iyo nabaaxigiisa waxay naga maqlayaan mawjada f m siddeetan iyo toddoba dhibic todoba megaartis halka dhegeystayaasha caalamka ku suganna ay nagala socdaan qeybta baraha bulshada ee lafasriimka een xaliimo cali ibraahim qeybta gabagabada ee barnaamijka muusiga iyo salaamaha ayaan isla soo gaarnay een warqadan gacanteeda ku jirto waa warqad khaas ah oo warqadan waa warqad tahniyad aroosa xaliimo een toddobaadka soo socda ayaa warqadaani si wada jir ah labada qoys ee warqadaani een caruuskii caroosada kala matalayo een loo akhri doonaa dhegeystayaasha een caawa warqadaani waxay gaar u tahay een bahda waxbarashada ee jaamacadda zamzam cilmiga iyo teknolojiyadda farceeda jowhar een waa labada lamaane oo ku aqalgalay magaalada jowhar toddobaadkan aan ku guda jirno xaliimo cali ibraahine een labadani lamaano waxaa la kala yidhaahdaa faadumo faysal khaliif iyo sidoo kale cabdiraxmaan ibraahim xasan oo asigana loo yaqaano mastar daacad oo inta badan dadka ay ugu naaneysaan ba- bahda waxbarashada ee jaamacadda samsam cilmiga iyo teknolojiyada farceeda jowhar waxa ay dhambaal oo si wada jir ah oo ardayda guud ahaan ah gaar ahaan kulidda beeraha waxa ay dhambaal hambalyaa u dirayaan labadaasi lamaano oo waxay leeyihiin ducada waa bahda isnaay saan u dhannahay waxaan leenahay isku waara oo u bad kheyr qaba kala hela Een, sidoo kale cabdicasiis cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay een, ardayda wax ka barta jaamacadda zamzam aad iyo aad ardaydu ayuu ka mid yahay oo dhowaan eh, magaaladan jowhar ah, ku aqal galay toddobaadyada soo socdo ayaan dhegeystayaasha usoo gudbi doonaa labada qaraabood oo si wada jir ah taaliyada aroosa u wada diri doono Een, guud ahaan intaas ayaan barnaamijka kusoo gabagabaynaya dhegeystayaal waa barnaamijka muusiga iyo salaamaha Een, warqadaasi aan akhriyey ee tahniyada arooska ah ee aan ugu talagalnay caawa faadumo faysal khaliifi sidoo kale cabdiraxmaan ibraahim xasan oo mastar daacad loo yaqaano waxaan u wada ciyaaraynaa mid ka mid ah kaalimaha suugaanta waa hees aroos ah oo loogu talagalay labada lamaane ee caruuska iyo caruusada nolosha iska calmaday oo anagana sidoo kale farxad ku noolaada aan leenahay heestaas waxaa ku luqeynayo qomaal maxamed qomaal iyo sidoo kale maryan mursal Een, intaan mar kale kulmi doono barnaamijkan ciinkiisa xiga sidaas iyo ammaano allah ayaan hawada niga leenahay saaxiibayaal
waa mahadaliyo maalin lagu farxee mudan iyo marwa meherkoodii dhacay
marxabeeyo midagtays la hela sacabiyo mashxarab madashuu aroos
waa mahadaliyo maalin lagu farxee mudan iyo marwa meherkoodii dhacay
marxabeeyo midagtays la hela sacabiyo mashxarab madashuu aroos